بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلفون المجاز علم البيان القسم الثاني waxaa weeye almajaaz qaala huwa lafظ اlmustacmalu fi غayri ma wudica lahu licalaaqa almajaazu tacriifkiisa waxaa layidhaahdaa waa allafظu almustacmal waa lafdi la isticmaalay fii hayri maa wudica lah wixii loo dejiyey waxaan ahayn yacni fi luga ama wixii loo dejiyey aslan licalaaqatin calaaqa darteed maca qariinatin qariino maceeda qariinadaasoo maanicatin diidaysa min iraadati almacna asaabiq almacna asaabiq in loo qasdo majaasku marka waa lafdi mustacmala allafdu lmustacmal macnii waa kelima waa kelima lafd lmustacmal maxaa ku baxay almuhmal almuhmal asaga majaasan lama dhaho xaqiiqana lama dhaho ila waaba macduumi maba jire almuhmal waa lafdi hayru mustacmal waxba laguma sifeeyo marka ila waaba hayru mustacmal ee waxaa lagu sifeynaya majaaz iyo xaqiiqa horta waa inuu yahay lafdi mustacmala wax jira fii hayri maa wudica lah kelimadda haddii loo isticmaalo fii maa wudica lah waa ku baxaysa sida lafdu اlasad waxaa la yidhahda waxaa loo sameeyey alxayawaan اlmacruuf alximaar alxayawaan اlmacruuf alinsaan wahaakada haddii marka lafdigii loo isticmaalo fii maa wudica lahu majaaz lama dhaho kaas kelimadu waa in loo isticmaalo fii hayri maa wudica lahu lafdu lasad waxaa loo dejiyay alxayawaan almuftaris kadibna waxaa loo isticmaalay qof alasad maanta waxaa oola jeedaa qof laakiin wadcigiisu hor wuxuu ahaa alxayawaan almuftaris fii hayri maa wudica lahu licalaaqa waa in calaaqa la helo lafdiga waxa loo isticmaalayo hadda iyo asalkii wixii loo wadciyey labadaasi waa inay ka dhexayso calaaqa maalan waxaa isticmaashay lafdu lasad waxaa u isticmaashay alrajulu ashujaac asalkiis wuxuu ahaa wixii loo dejiyey alxayawaanu almuftaris labadaan marka alxayawaanu almuftaris oo asalka ahaa iyo alrajulu ashujaac oo maanta loo isticmaalayo labadaas waa in laga helo calaaqa calaaqa waxaa weeye waa macno munaasiba ama wax ka dhexeeya labadooda oo keeni karta lafdigan in inta laga soo qaado xagga loo isticmaalo dihnigana xagga uu ka soo guuro xagga uu soo guuro marka waxaa dhehaysaa calaaqada labada ka dhexaysa waxaa weeye ashajaaca alasad waxaa weeye waa shujaac alrajulu shujaacna waa shujaac maadaama marka shajaaco laga helay qofkii alasadna shajaacada lagu yaqaan waxaa loo isticmaalay lafdigaana macnahana laga soo qaado macnaa laga soo qaado maxaa calaaqo ka dhexeeya waxaa calaaqo ka dhexeeya masalan kada calaaqadu marka waa wixii sababayay lafdiga in la soo qaado asalkii laga soo qaado macnaha loo soo qaado hadiisan calaaqo jirin majaaz ma jiraayo waa in la helo calaaqo ka dhexaysa labada meelood maca qariinati maanica waa in la helo qariino diidaysa min iraadati almacna asaabiq waa in calaaqa la helo haaniyan waa in la helo qariina qariinadaasoo diidaysa macnihii hore in loo qasdaayo asad macnihii hore wuxuu ahaa alxayawaan almuftaris adiga maanta waxaa uu isticmaashay fi rajul shujaac waa in aa keentid qariino iyo calaamad tusinaysa macnihii hore inaadan u jeedin haddaadan qarino keenin waxaa waxaa loo fahmayaa macnihii hore macnihii horea lagu baaqi noqonayo asad haddaad isticmaashid asad waxaa loola jeedaa bahalkii laakiin waa in kalaamkaaga laga dhex helo wax tusinaaya macnihii hore inaadan oola jeedin maaata waxaa dhahdeen saafaxtu اlasad wa qaabaltu اlasad watakallama اlasadu wa akhada اlasadu silaaxahu iyo wixii lamid jumlooyinkan marka hadda a maqashay loolama jeedo xayawaankii alxayawaan almuftaris waata hubqaadashada kalaam musaafaxada waxyaabahaas waxay tusinaysaa inuusan wixii bahalkii ahayn waa musaafixeeyey wuu qoslay hubkiisu seeftiisiiyuu qaatay iyo wixii la mida waxyaabahaas marka waxay tusinaysaa in bahalkii aan loola jeedin seeftiisiiyuu qaatay libaaxii seeftiisiiyuu qaatay waana baxay ama libaaxiyaa tukaday ama masjidkiiuu dhex fadhiyey ama waxyaabahaas marka waxayna fahamsiinaysaa inaan bahalkii loola jeedin haddii laakiin wax qarinaah la waayo waxba qarinaa waa la waayo libaaxaan arkay aan iska tiri libaaxaan arkay dabeeta caqliga waxaa ku soo dhacaya bahalkii waxaa u fahmaynaa inaa aragtay bahalkii waa aragtay naguma soo dhacayso qof inaa aragtay geesiya ee waxaa aragtay bahalkii oo meel maraayo maalan ama meel jooga maxaa saas u fahamteen maxaa saa u fahmna qariino male qariino bahalka wax cunaayey ama ama alxayawaan almuftaris inaadan oola jeedin qariino naga celinaysa maadan keenin marka maxaa lagu xambaarayaa macnihii xaqiiqada ahaa ee majaas ma jiraayo laabudda waxaa marka majaasa in daliil la keeno qariinadu waa calaamad ama waa daliil waa in la keeno daliil qofka mutakalimka waa inuu keeno daliil tusinaya macnihii asliga ahaa inuusan maqsuud ahayn ee macnaha labaad maata maqsuudkuu yahay waa in daliil la keeno qof marka hadalkiisa haddaan maqalno xaqiiqadaan ku xambaaraynaa laailaha asale xaqiiqadan lagama leexanaayo ilaa in kalaamkiisa daliil laga helo ma ansaxayso inaa adiga iska keensatid daliil yacni mukhaatabiinta daliil ma keenaan ilaa mukhaatab anigu waa ku dhegaysanaya mutakalimka laga rabaa inuu daliil keeno inuusan oola jeedo qarinadu marka waa laga maarmaan majaasku marka waaa waxaa la yidhaahdaa lafdigii macnihii asalkaa loo dejiyay laga soo qaaday macna labaad loo soo qaaday laba arrimoodna waa laga maarmaan awalan in calaaqa la helo aaniyan waa in daliil la helo macnihii asalka ahaa inaan loola jeedin caddaynayo maca qariinatin maanica min iraadat almacna asaabiq kaddurari اlmustacmalati falkalimaati alfasiixa fii qowlik funaanun yatakallamu biاdurar adduraru jamcu dura addurana waxaa la yidhaahdaa aleel ama lulu ama noociisa waaweyn lulu-a noociisa qaaliga ahoo ugu fiican a waxaa la yidhaahdaa dura durarna waa jamci waxaa tiraada marka fulaanun yatakallamu biddurari lafdiga marka addurar waxaa asalkii loo dejiyey waxaa loo dejiyey alla'aali ama lulu ama nooca lulua waaweyn aleesha waaweyn oo qurxoon oo birbirqaysa nooceeda ugu fiican waaweyn asalkeeda kaasuu ahaa waa laga soo qaaday waxaa loo soo qaaday kelimaadkii hadalkii lagu hadlayaa loo isticmaalay marka fulaanun yatakallamu bidurar marka leeyahay durar waxaa loola jeedaa kelimaad asalkeedana wuxuu ahaa bahalaha laisu qurxiyo ama quruxdooda loo isticmaalo qurxoon marka maxaa la helay kelima mustacmal loona isticmaalay macnaheedii loo dejiyey macnaan ahayn waa la helay waxaa loo baahan yahay in la helo calaaqa iyo qariina calaaqada ka dhaxaysa kelimaadka naafica ah iyo durada waxaa way qiimaha qiimo badnida kelimaadkana waa kelimaad qiimo badan sida durarka uu qiimo badan yahay shay qiimo badan oo la iibsado wey waa nooc dhagaxa ka mid oo badda laga soo saaro laakiin dhagaxa caadiga laba mid ah badda laga soo saaro waa qaali quruxdiisa iyo maaragtay sifooyinkiisa marka qiimuu leeyahay kelimaadkuna qiimii leeyihiin kanna waa wax lagu dadaalo oo maaragtay qiimo leh kelimaadkanna waa la mid waa kelimaad lagu dadaalo xifdigeeda iyo maaragtay dhegaysigeeda qiimo leh marka waxaan helnay calaaqada ka dhexaysa labada arrimood qiimaha iyo xusniga iyo jamaalka iyo waxyaabahaasa ka dhexeeya waa in la helo qariina macnihii asalkeed noo diidaysa in loola jeedo qariinaduna waxaa weeye hadal maaragtay hebel waa mid hadlaaya wuxuuna ku hadlay lu'lu iyo dahab kalaam wuxuu ku hadlay dahab maalan dahab aa la dhahaa sooma marka hadalka waxayna tusinaysaa inaan loola jeedin durarkii caadiga ahaa ilaan durarka caadiga dee kalaam ma ah waa daatooyin maadaamana marka la yidhahda yatakalam waxaan ognahay inaan loola jeedi karin macnihii xaqiiqada ahayd yatakalam ahba la yidhi wuxuu ku hadlay hebel wuxuu ku hadlay dahab dahab baa ka maaragtay afkiisa ka soo baxay waxaa afkiisa ka dareeraya dahab waxaa leedahay dahab hadalka maxaa lagu magacaabay calaaqaa jirta qiimo badnida hadalkiisa waxaan ku magacaabay dahab ilaa waxaa afkiisa ka dareeraya waa hadal hadalkiia waxaan ku magacaabay lafdigii dahab dahab waxaa loogu magacaabay qiimo badnida qariinana waa la hay waa la helay macnihii asalkeed kaa leexinaysa daliil daliilkaas oo ah hadal waxaa af ka soo baxaya waa og tahay maaha dahabkii daatooyinkaa ee waa kalaam marka maadaama la yidhahda hadal waa qariina fa innaha mustacmalatun fi gayri maa wudicat lah id wudicat fi اlasli lilla'aali اlxaqiiqiya alla'aali yani lu'lu uma nuqilat waxaa loo soo naqliyay ila alkalimaati alfasiixa kalimaadkii fasiixa ahaa ila alkalimaat alfasiixa licalaaqati almushaabahati baynahuma fi lxusn dadku macnihii waa kala duwan yihiin qolada balaaqada iyo waxyaabahan maaragtay ku mashquulsan ama calaaqada la leh kalimaadka waxay ka fiiriyaan yani fasaaxada fasaaxa culummadan waxay ka fiiriyaan naafic inay tahay kalimaad macnaa naafica waxgala waxaa laga yaabaa maarata luqa haddii loo geyn lahaa balaaqiyiinta inay dhihi lahayn waxaan fasiix ma waxaan fasiixba ma ahani maaragtay mutaabiq ma aha xaggaa ka dhiman xaggaa ka dhiman xaggaa ka dhiman lakin culamada ayaga xaggaas ma fiirinayo kelimaadkan waxay leeyihin waa khudbo dahaba qasiido dahaba man macnihii ayaa ka fiiran macnaha macnihii rabeenay fiirsanaa qolaba waxbay fiirsataa qolaba waxay fiirsanaa waxaan macno lahayn waxa laga yaaba inuu iska dhaho waa durar waxa haddii aad fiirsatidna qiimaba male macnii wax ku jira lakin wuxuu fiirinayaa qaabkuu dhisan yahay iyo siduu maaragtay qalbigaaga u galaayo iyo waxaa laga yaabaa maaragtay macno qoto dheer oo kale inuu isku soo jiro yani xikamo kale inuu isku soo jiro dhici karta laakiin sidaa u dhistay iyo macnihii laga lahaa laakiin macnaha kala duwanaanayo kelima macnihi ha oofiyo laakiin macnaha la oofinaya kala qiimo badan marka macnaha la oofinaya qiimihiisa asagu ma fiirinayo fiirinaya macnahana loogu talagalay ma oofisay si qurxoon muu soo saartay ha macnaha duraba ha liito laakiin kelimaadkani macnihii waa inay soo saarto marka kelimaadka waxay yidhahdeen waa ila alkalimaati alfasiixa kelimaadka maxaa durr loogu magacaabay sababtaa kelimaad waa fasiix shuruudii fasaxadii dhammaystiratay licalaaqati almushaabahati baynahuma fi lxusn calaaqada ka dhexaysa waa maxay isku ekaasha ka dhexaysa kelimaadkii waxay u eg yihiin alla'aali waxaana ka dhexeeya fi lxusn maxaa quruxda alla'aali waa waxyaaba qurxoon oo ifaaya oo birbirqaaya wاladii ymnacu min iraadaة اlmacna اlxaqiiqiyi qariinatu yatakalam daliil maxaa ah yatakalam macnaha xaqiiqiga inaan loola jeedin waxaa u daliila yatakalam qaala wakal asaabici اlmustacmalati fi qowli yajcaluuna asaabicahum fi aadanihim fainaha mustacmalat fi gayri maa wudicat lah asaabicda maxaa loo dejiyey asaabicda waxaa loo dejiyey fartoo kaamila usbuc waxaa la yidhaahdaa yani fartoo kaamila farta laakiin waxay ka kooban tahay ajzaa qayb hore qayb dhexe qayb dambe saddex qaybood qaybaheedoo dhanna waxaa la yidhaahdaa usbuc qaybta hore waxaa la yidhahdaa unmula alanaamil ama qaybaha hore kaamilkeeda usbuc aa la yidhahda waxay yidhahdeen marka alasaabic wudicat waxaa maanta asalka loo cudwiga wudicat lilcudw yani cudwiga qaybihiisoo dhan ayib asalkeeda saasuu ahaa hadda maxaa loo isticmaalay hadda waxaa muraadka hadda muxuu yahay hadda muraadku ma aha usbucii cudwiga ma aha ee waxaa weeye waa cudwiga qaybtiisa hore alunmula qaybta hore bes kaamilkeeda maaha ee waxaa weye waa qaybta hore marka marka la yidhahdo yajcaluuna yajcaluuna asaabicahum fii aadaanihim waxa dhagaha la geliyo la sheegaayo waxaa macruuf waxa dhagaha la geliyo waa farta qaybteeda hore laabkeeda hore ayagu waxay leeyiin marka waa hayru maa wadicat lahu hada hayru maa wadicat lahu maxaa loo dejiyey usbaa cudwiga kaamil xubintoo dhan muraadku muxuu yahay laakiin waa qaybta hore intaas hore yartaa waa inta faraha dhagaha la geliyo ayb calaaqada ka dhexaysa marka maxay tahay unmulkan maxaa macne loo maxaa loo maxaa usbuc loo yidhi waxaa waa qayb ka mida qaybta dhegta gelaysa waxaa far loo yidhi qaybta keligeed waxaa far loo yidhi dee farti ka tirsanta waa qayb ka mida jus ka mida marka juskii waxaa la siiyey ismigii kulliga ismigii kulligaa la isticmaalay jusaana loola jeeda calaaqadii waa taasa qariino waa in la helo qariina qariinada waxaa weeyaa la yidhaahday waxaa weye waa ogaalka iyo fahamka a fahmaysi qof ma qof walba waa fahmaaya macnaa waa fahmaysaan inaan dhegta fartoo kaamila aan lagu wada lagu wada maaratay lagu wada ceerinayn dhegtuu faraha gashadaa leeyahay marka fartiioo kaamil dhegta inaan la gashanayn ishkaal male yacni qofna ma dhahaayo aniga waxaan u fahmay ayao labsiyaa igu riday ma si khaladaan u fahmay adaana i fahamsiiyey qariino maadan keenin markaad tidhahda faruhu dhagaha gashay waxaa u qaatay fartii o dhan uu ku wada ceeriyey kulli waxba kama reebin saasaa u qaatay qof dhahaya maad shay macruufa wey qariinada marka waa taas qariinada waxaa weeye cilmigiinna caqliga fahamka inaan maarata kulligeed aan lagu wada dhammaynayn taasaa ku filan fa inaha mustacmalatun fi hayri maa wudicat lah lcalaaqati ana alunmulata juzء min alusbuc qaybta hore maxaa dhegta gelaysa unmula la yidhaha unmula faاstucmila اlkulu fi اljuz waxaa la isticmaalaa lafdigii ismigii kul oo ah alusbuc muraadkuna wuxuu yahay aljuz marka qaybtii dhegta gashay waxaa lagu magacaabay magacii kulli wa qariinatu dalik calaaqadii marka waa taas ajnabi ma kala aha laleeyahy unmulada usbuc in la yidhaahdo calaaqa loo helay sababtaa waa qayb ka tirsan ayb waa fahmi qariinadii daliilkii aaw wa qariinatu dalika qariinadu waxaa weeye annahu laa yumkinu jaclu lasaabici bitamaamiha yacni asaabicda kaamilkeeda fil aadaan inaan dhagaha aan la gelin karin inaysan suuroobayn adba waa og tahay maadaama adigu baa og tahay inaysan suuroobayn intaa ogaalkaaga ama cilmigaaga caqligaaga qofka mar waxaa isku haleeyey caqligaaga waxaanku idhahday zayd waxaa weye dhaguhu faraha gashaday aniguna marka hadalkaas aan maqlay dhagahan faraha gashaday dhegta kaamil inaan farta la gelinna waxaa fahamkeeda qariino iyo daliil iigu filan fahamkaaga maadaama adigu fahmayso wاlmajaazu in kanat calaaqatuhu اlmushaabaha bayna almacna almajaaziy wاlmacna alxaqiiqiy kama fi اlmihal اlأwal yusama isticaara waila famajaazun mursal kama fi اlmihal الثani majaaskan waxay u qaybiyeen majaazu isticaara iyo majaazun mursal majaaskan waxaa loo qaybiyey majaazu isticaara iyo almajaazu lmursal laba qaybood weyn qaybtaas la qaybinayana waxay ka imaatay fiirin la fiirinayo calaaqada majaaska waxaa la yhahda calaaquu leeyahay qariinuu leeyahay lafdiga fii hayri maa wadaca lahu marka loo isticmaalo laabudda waxaa ah calaaqa iyo qariina taqsiimkan wuxuu ka imaanayaa marka la fiiriyo calaaqada calaaqadaan fiirinaynaa waxaa la leeyahay calaaqada majaas oo dhan labudda waa inuu calaaqo leeyahay shardi wey calaaqa in la helo waxa hadduusan calaaqa uusan lahayn laba shay oo calaaqa aan isku lahayn yacni liskuma isticmaali karo caqal diini kama so laabudda waa inuu calaaqa leeyahay calaaqada marka waxaa leeyahay labada shay ka dhexaysa ma mushaabaha ahaatay mushaabaha isku ekaansho calaaqada ka dhexaysa waxay tahay labadooda waa isku shabihitaan kan wuxuu u egyahay kan isku ekaansho calaaqada marka isku ekaansho inay tahay ama inaysan ahayn calaaqada mushaabaha inay tahay ama inaysan ahayn calaaqada haddii mushaabaha ay tahay majaaskaasi majaasu isticaara la yidhaahdaa miaalkeedu waxaa weeye almiaal wal almiaal awal muxuu ahaa fulaanu yatakalamu bidurar dayb addurar macnaheedii asliga ahaa oo ahaa alla'aali iyo macnaheedii dambe oo ahaa alkalimaat alfasiixa maxaa labadooda ka dhexeeya mushaabahu alkalimaat alfasiixa waxay shabahdaa alla'aali fi lxusn alkalimaat alfasiixatu kalla'aali'i fi lxusni waljamaal waxaa ka dhexay marka mushaabahu haddii marka calaaqada ka dhexaysa mushaabaha ay ahayd majaaskaas waxaa lahaa majaasu isticaara hadduusan mushaabaha ahaynna majaas mursala la yidhahdaa haddiisan mushaabaha ahayn waayo maxay noqon kartaa waxyaaba badan lama xadidin majaaska mursalka calaaqadiisa noocyaasheedu waa badan tahay waxaa ka mid ah kulli iyo jusi miaalkii hadda oo kale majaaska miaalkii ugu dambeeyey calaaqada labada arrimood ka dhexaysa waxay ahayd kullinimo iyo jusinimo ilaaqu lkulli cala aljus waa calaaqo inay isku dhex jiraan waa calaaqo inay daris yihiin waa calaaqo inuu ahaan jiray waa calaaqo inuu ahaan doono waa calaaqo waxaasoo dhan marka fulaanu marka la yidhaahdo yajcaluuna asaabicahum fi aadaanihim asaabicahum fii aadaanihim majaasun mursal ay leeyihiin maxay majaasun mursal u yidhaahdeen calaaqada ka dhexaysa mushaabaha maaha haddiisan marba mushaabaha ahayn waa majaasun mursal wاlmajaazu in kanat calaaqatu اlmushaabaha bayna almacna almajaaziy wاlmacna alxaqiiqiy labada macne ba calaaqada ka dhexaysa haddii mushaabaheed kama fi lmihaal اlأwal yusama isticaara waxaa loo magacaabaa majaazu isticaara wailaa famajaazun mursal waxaa lagu magacaabaa majaazun mursal kama fi lmithaal الثaani wallah aclam